madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay waxa uu booqasho ku tegay dalka jabuuti halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele booqashada xasan sheekh maxamuud oo aan horay loo shaacin ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ismaaciil cumar geelle uu kala hadlayo xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay soomaaliya iyadoo ay dhaceen dagaallo waaweyn oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka war kooban oo ka soo baxay kulanka labada dhinac ayaa lagu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ka mahadceliyey ka mid ahaanshiyaha ciidamada jabuuti ee duulaanka soomaaliya halka geelle uu sheegay inay garab taagan yihiin dowladda federaalka ilawareedyo la helay ayaa waxa ay tilmaamayaan in xasan sheekh maxamuud uu doonayo in ismaaciil cumar geelle uu kala hadlo maraykanka si ay u qaataan dekadaha iyo garoommada militari ee dhowaan uu u soo bandhigay xasan sheekh taas beddelkeedana maraykanka uu dib ugu bilaabo dhaqaalihii uu siinayay ciidamada danab iyo guud ahaan dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ay xaaladdu ku xun tahay ayaa marba u safraya dalka dibaddiisa isagoo isaga soo cararay furumihii dagaalka ee dhowaan uu tegay islamarkaana uu sheegay in halkaa uu ka hogaaminayo dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka dhaliila siyaasadda xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qarashaadka ugu badan ee qasnadda dowladda federaalka uu xasan sheekha ku bixiyey safarada dibadda ah kuwaas oo aanan jirin wax natiijo ah oo ay keeneen